إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار macaashir alakhawaat kelimada cinwaankeeda sidaa uu walaalkan u sheegay waxa weeye xisnu alkhaatima ama alkhaatimatu alxasana khaatimada wanaagsan khaatimada wanaagsan marka la leeyahay waxaa dhanka kala yaallo ka soo horjeeda khaatimada xun khaatimada waxaa laga wadaa ruuxa noloshiisa adduunyo marka uu ka tegayo oo ka sii socdo maxaa ugu dambeeya oo uu noloshiisu ku dhammaanaysaa oo isagoo samaynaya ama haya ama gacanta ama lugta kula jira uu ku dhiman doonaa maxaa camala maxaa caqiide ah maxaa dhaqan ah maxaa arrimihiisa ugu dambayn doono camalkiisa lagu khatimi doonaa waxaan shaki ku jirin oo aan la ysaga sheekaynaynin in la isxusuusiyo mooye inay naf walba dhimanayso sida rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba geeritii dhadhaminaysa way laa maxaala shaki ma leh waa xaqiiqo aan cid ka doodaysa jirin gaal iyo muslim yar iyo weyn wax dood ka qaba ma jiro in la dhimanayo su-aasha u baahan in la isweydiiyaa waxay tahay haddii aad dhimanayso oo qasab ay tahay oo alla qadaray inaad adduunkan dhaafayso calaa ayi asaasin tamuut wa calaa ayi camalin yukhtamu laka maxaad ku dhiman camalkeesee ugu dambaynaya acmaashaada taasi waa su'aal weyn oo aad in laysu weydiiyo u baahan lianno ruuxa mustaqbalkiisa aakharo wuxuu ku xidhan yahay korba wixii camalkiisii adduunyo lagu khatimo khaatmada ugu dambaysa waxa kuugu dambeeya ee markay geeridu kugu imaanaysay aad samaynaysay ama aada rumaysnayd ayaa mustaqbalkaaga aakharana ku xidhan yahay wixii hore ma ah saas daraaddeed baa waxaan u tegi doonnaa nebiga sal lla lay waslam xadiidkiisa xadiid sahl ibni sacdin fii saxiixi albukhaariyi wa muslim uu nebigu yuhi sal alla lay wasalam innama alacmaalu bialkhawaatiim acmaasha la sameeyo kulligeed waxay ku xidhan tahay oo asaas u ah khaatumada camal waa khaatumada un maxaa kuugu dambayn doona ta taasay wax walba ku xidhan yihi inta ka horraysa waxaad samaysay iyo waxaad ku hadashay iyo waxaad la timid kulli waxay ku xidhan yihiin maxaa kuugu dambeeyo oo camalkaaga lagu khatimay maxay geeridu kuugu timid maxaad ku dhimatay maxaa kuugu dambeeyey taasaa asaas nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis fara badan baa kaga sugan masalada iyadaa qur-aankuna isaguna waa tilmaamay oo ayado qur-aanka ka midaa tilmaamay saan u tegi doonno ruuxa inay dhici karto noloshiisa inteeda badan inuu camal hayay oo khaatumadiisii ay ka gedisnaato camal fiican buu hayey khaatumadiisiina waxay noqotay mid xun buu ku dhintay camal xun buu hayey noloshiisa inteedii badnayd khaatumadii iyo gebagabadii baa wuxuu ku dhintay camal fiican marka arrintu khaatumada kama soo hadho xadiidka cabdullahi bni mascuud radia allahu tacala canhu wa ardaa fi saxiixayn ayaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay waslam cabdullahi bni mascuud wuxuu leeyahay xadaanaa rasuulu llahi sal lay waslam wahuwa asaadiqu lmasduuq rasuul ilaahay baa noo warramay isagoo run sheego ah mid la rumeeyana ah wuxuu nebigu yidhi sal lay waslam ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yowma nutfa midka mid idinka idinka mid ah abuurkiisa waxaa lagu kulminayaa uurka hooyadii afartan beri isaga oo candhuuf mani ah dhibic mani isagoo ah uma yakuunu calaqatan midla daalika afartan kalena xinjir buu noqonayaa uma yakuunu mudqatan midla daalik afartanka saddexaadna xinjir waxaan dhihi lahaa wuxuu noqonayaa cad hilib ah oo afgelis ah ayuu noqonayaa afartanka saddexaad saddexda afartanaad markuu dhammaysto uma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fiihi aruux malag baa loo soo dirayaa markaasuu nafta ku afuufayaa nafta gelinayaa wa yu'maru biarbaci kalimaat malaggaa waxaa la amrayo xagga rabbi looga soo dhiibayaa afar weedhood ama afar kelimo afarta kelimo waxa weeye bikatbi risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw saciid waxaa la leeyahay malagga waxaad qortaa risiqiisa wuxuu samayn lahaa qor ajashiisa iyo cimrigiisa intuu leegyahay qor inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahayna qor intaa markuu nebigu sheegay sal lla lay waslam baa wuxuu yidhi waaladii laa ilaaha hayruhu ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanna xata maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli اnnaari fayadkhuluha waxaan ku dhaartay allaha mid xaq lagu caabudo uusan jirin isaga mooye ayaan ku dhaaranayaa midkiin wuxuu samaynayaa dadka ahlu jannaha camalkoodii camalkii janno lagu geli lahaa oo ilaahay ridihiisa lagu heli lahaa oo khayr iyo daaca ah ayuu ruuxu samaynayaa wakhti dheer oo noloshiisa ka mid a camalkaasuu ku dhex jiraya xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac isagiiyo jannadii mar aysan uba dhaxayninba ilaa dhudhun mooye yacni waxa wax yar baa jannadii u dhexeeya wax yar baa isagiiyo jannadii isu jiraan yacni camalkiisii baa gebagabaah cimrigiisii baa gebagabaah camal khayrana wuu soo hayay jannadiina qarkayba u saaran tahay fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli اnnaari fayadkhuluha wixii horay loogu qoray ayaa marka ka tan badanaya oo ka qaalib noqonaya oo u dhaqaya markaasuu wuxuu bilaabayaa camalkii ahlu naarka cimrigiisiina waa gebagabo oo geeridii baa qarka u saaran cimrigiisa intiisii badnaana camal khayruu soo hayay oo ilahay raalli ka yahay oo camalkii jannada lagu geli lahaa markuu wax yar u jirsaday ayuu isrogay oo isbeddelay camalkii ahlu naar ku bilaabay wuu ku dhintay sidaasuu naarta ku galay wuxuu nebigu yuhi sal lla lay slam waina axadakum layacmalu bicamali ahli اnnaar mid kalea wuxuu samaynayaa camalka ahlu naarkuu cimrigiisa ku qaadanaya gaalnimo iyo shirki iyo bidcooyin iyo dunuub iyo macaasi xumaantaasuu qasanaya xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac isagiiyo naartii marayin yacni dhudhunba inay isu jirinba dhudhun wax ka yar qarkaba u saaran yahay inuu naartii galo oo inuu dhinto oo naar galaba ay qarka u saaran yahay fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli اljannati fayadkhuluha markaasaa wixii horay ugu qornaa ee ilaahay agtiisa uga qornaa baa markaa ka tan badanaya kitaabkii horay loogu qoray iyo qoraalkii markaasuu isbedelaya camalkii ahlu jannuhu bilaabaya markaasuu ku dhimanaya jannadu sidaa ku gelaya u fiirso ruuxii cimrigiisa intiisa badnaa camal ahlu janno soo hayey oo daaca iyo wanaag soo hayeyna aakhi marka ugu dambaysa khaatumadiisii markay isbaddeshayoo xumaan uu ku dhintay saasuu naar ku galay kii cimrigiisa intiisa badan xumaan soo hayey oo markii geeridiisu soo dhowaato intuu isbeddelay khaatumadu u fiicnaatana oo wanaag ku dhintayna jannuu sidaa ku galay muhimmaddu maxay tahay marka muhimmaddu waxa weeyaan khaatumadaada iyo waxa noloshaadu ku dhammaato baa mustaqbalkaagu ku xidhan yahay horay waxaan ahaan jiray iyo waxaan soo samayn jiray iyo waxaan fali jiray iyo waxaan rumaysnaa iyo waxaan ahaa kulli daalika imow maxaad ku dhimatay wey su-aasha khayr baad ku dhimatay iyo taaco iyo wanaag mise waxaad ku dhimatay shar iyo xumaan iyo macsiyo iyo dunuub baad ku dhimatay fii saxiixi muslim kadalika waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra inuu rasuulku yidhi sal ly wasalam ina arajula layacmalu azamaana atawiila bicamali ahli ljanna ruuxbaa wuxuu samaynayaa wakhti dheer zaman dheer wuxuu samaynayaa camalkii ahlujanna uma yukhtamu lahu camaluhu bicamali ahli اnnaar muddo dheer markuu camalkii ahlujannaha soo hayay camalkiisu wuxuu ku dhammaanayaa ku gebagaboobayaa oo khaatimadiisu noqonaysaa camalkii ahlu naarka isagoo camal naar lagu galo lugta kula jiroo qasanaya ayaa malakulmowd iyo geeri u timid sidaasuuna ku dhimanaya saasuu naartii ku galay wa wa ina arajula layacmalu zamaana tawiila mid kalena wakhti dheer buu wuxuu samaynayaa bicamali ahli nnaari camarkii naarta lagu gelila ayuu wakhti dheer samaynaya muddo dheeroo zamankiis cimrigiisa ka mida waxaasuu ku dhex jiraa uma yukhtamu lahu camaluhu bicamali ahli ljanna markuu gebagabo joogo ayaa ilaahay wuxuu waafajinayaa inuu camal wanaagsan loogu khatimo gebagabo wanaagsan inuu ku geeriyoodo sidaasuu jannada ku gelayaa ayuu rasuulku leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed waxba ruuxu inuu ismahadiyo ma aha in la mahadiyoo la ammaanana ma aha ilaa la ogaado muxuu ku dhintay inta horeoo dhan xaalkiisu waa gacan uur ku jirta waa waa waxaan la garan karin waay muhimmaddu wax weeye muxuu xaalkiisu ku dambayn doonaa ha la cajabin marka waxbana yuusan muxuu ahay ku cajabinin ruux camalkiisu ilaa aad ogaato maxaa arrinkiisu uu ku dhammaaday sidaasina waxay ku sugan tahay xadiidu anas oo imaam axmed iyo khayrkii ay soo saareen oo nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam laa calaykum anlaa tacjabuu biaxadin xataa tanduruu bima yukhtamu lahu waxba ruuxna camalkiisa ha la cajabina alla daaco badana oo khayr badana oo dadaal badana oo muxuu ahaayey waa ahluljanno oo waa ahlulkhayr waxba camalkiisa ha la cajabin ilaa aad ka ogaato maxaa camalkiisa ugu dambeeyey oo uu ku dhintay taana waxaa uun la qiyaasi karaa goortii uun la ogaado dhimashadiisa calaa ayi camalin oo uu ku dhintay markaa umbaa la qiyaasi karaa inta ka horraysa ruuxna camalkiisu yuusan ku cajabinin waa midda la leeyahay ruux nool janno ha uga markhaati kicina ha u qirinay inuu ahlu janno yahay ruux noolna oo nas aan loo hayninna ha uu qirina korkiisana ha kaga markhaati kicina inuu ahlu naar yahay ilaa la ogaado wuxuu ku dhimanayo ruuxan leanna waxa hadda uu samaynayo inuu isbeddelaa dhici karayso khaatumadu u fiicnaato hadday khaatumadiisu fiican tahayna waa fiicnaaday hadday khaatumadiisu hallowdana waa hallaabay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mihaal buu ka bixiyey arrinta iyadoo xadiid baa tusaale cad ka bixinaya oo nusuustaa iyada ah fahamkeeda sii caddaynaya waa xadiidka sahl ibnu sacdin isaacidi radia allahu tacala canhu wa ardaa wuxuu leeyahay sahl iltaqaa rasuulka sal alla alay wasalam iltaqaa huwa waalmushrikuuna nebiga iyo gaaladii baa kulmay dagaal baa laysaga hor yimid nebigoo saxaabadiisii wata iyo gaaladii colaaddu kala dhexaysay ayaa dagaal isugu yimid iyagoo dagaalami raba wa fii asxaabihi rajulun laa yadacu shaadatan walaa faaddah ila atabacaha yadribuhaa bisayfihi saxaabada nebigana waxaa ku jiray nin ruux fiigay iyo ruux cararay iyo mid fallaagoobay midna aan ka tegaynin mid walba intuu ka daba tago buu seeftiisa ku dhufanaya in dagaalyahan ah oo haliyey ah oo aad u dagaalamay oo maalinkaa gaalada wax wuxuu reebayba inay jirinoo aad u laayay oo mid cararay iyo mid fiigay iyo mid fallaagoobay xataa uusan ka baxsanin ku kale iskaba dhaaf ayaa saxaabada ku jira maalinkaa isaga saxaabadii markay arkeen ninkani siduu u dagaalamayo iyo dadaalka uu bixinayo waxay yidhaahdeen maa ajza'a mina axadun kamaa ajza'a fulaan maanta hebel hawshuu qabtay iyo wuxuu inaga guday iyo dadaalkuu sameeyey cid sameeyey maba jirtaba maanta hebel baa wada qaatay wixii khayr meesha yaallay hebel baa wada qaatay ninkaasi maanta wuxuu inoo taray iyo khayrku ummadda u soo hoyiyey iyo dadaalkuu bixiyey wax la maqlay iyo wax la arkay toona ma ah aad bay u ammaaneen oo camalkiisi iyo wuxuu sameeyey ula qumanaaday saxaabada ridwanullahi u cajabiyey markaasaa nebigu sal alla alay waslam wuxuu yidhi huwa min ahli nnaar ninkaa aad sheegaysaani waa ahlu naar buu nebigu sal la alay waslam idinka waa idin cajabiyey dadaalkiisa iyo dagaalkiisa iyo geesinimadiisa iyo waa idin cajabiyey siduu u dagaalamay laakiin ninku waa ahlu naar buu nebigu sal la alay waslam cajiib waa wax la yaabay waa la yaabay marka nin raggii ka mid ah wuxuu yidhi ana saaxibuhu ninkaa anaa maanta la saaxiibaya buui ninkaa anaa xaalkiisa dabagelaya arrinkiisana soo xaqiijinaya ninkan dadaalkan bixinahayo haddana nebigu yidhi waa ahlu naar waxunbaa soo bixi doona laakiin bal ninkii arrintiisa anaa soo hubsan buui ninkii wuu raacay oo wuu dabagalay meeshuu maraba waa maraa dagaalkii baa lagu jira meeshuu maraba waa maraa waa u fiirsadaa wuxuu samaynayo wuxuu ku dambaynayo fa jurixa arajulu jarxan shadiida ninkii isaga ahaa dhaawac adag baa soo gaadhay nabar culus ayaa soo gaadhay markuu dhaawacmay ayuu marka intuu adkaysan waayey buu fastacjala almawta geeridii buu degdegsaday yacani nabarkiibuu u adkaysan waayey markaasuu wuxuu is yidhi maabad is maabad iska dhimatid bood geerida macnaha aada yaani dhimashada soo dadejisatid fawadaca nasla sayfihi cala alardi wadubaabahu bayna hadiyayhi uma taxaamala calaa sayfihi faqatala nafsahu markaasuu wuxuu sameeyey seeftiisa dirteedii afka ahayd intuu dhulka qotomiyey oo uu darafkeedii afaysnaana uu kor u soo taagay ayuu aayar isku qaaday oo isku xambaaray markaasay seeftii intay gashay bay dhanka kale uga baxday naftiisii buu dilay naftiisii buu dilay yacni waa dhaawacmay dagaal buu ku jiray waa dagaalamahayey dhaawacii buu u adkaysan waayey naftuu iska qaaday waaba isdilayba isagaa gacantiisa isku dilay ninkii markuu arkay ninkanoo isdilay ninkii daba socday ilaalinayey markuu arkay ninkanoo isdilay ayuu soo baxay oo rasuulka u soo orday sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulu ullah wa qasa calayhi alqisa waxaan qirayaa oon markhaati ka ahay buu yidhi inaad rasuulka ilaahay tahay inaad rasuul ilaahay tahay horeyna waa u qirsanaa haddana waan sii ogaaday buui maxaa yeelay qisadiibuu marka u sheegay rasuulka ilaahayow ninkii annagu aan la yaabanayn adiguna aad tidhi ahlu naarka xaalkiisu sidan uu ku dambeeyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam ina arajula layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaas wa huwa min ahli اnnaar ruuxu camal buu samayni janno lagu camalkii janno lagu geli lahaa ah sida dadka u muuqda ee dadku u fahansan yihiin oy la tahay ayagu waxay isleeyihiin camalkii jannada weeye waa siday la tahay waa salaad buu tukanayaa waa soomayaa waa jihaadayaa waa xajinayaa dadka waxay la tahay camalkii jannada inuu yahay laakiin ninku waa ahlu naar buu nebigu sal lla lay slam ilaahay agtiisa waxaa u qoran naar wa ina arajula la yacmalu camala ahli nnaari fima yabdu linnaas mid kalena camalkii naarta lagu geli lahaa buu samaynayaa sida dadka u muuqata dadku marka waxay leeyihin hebel soo maa walla kaasi rajo ma leh soo ma waa khamriyacab waa qaadyacun waa qaatil dadlaayaa waa tuug khaa'ina waa dhuljiif waa muuryaan balaayo way kaa soomaa rajo ma leh waa u dhammaatay siday dadku isleeyihiin ilaahay agtiisana waxaa uga qoran khaatumo wanaagsan iyo inuu janno geli doono markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam riwaayada bukhaari ziyaadadeeda inama alacmaalu bilkhawaatiim arrimuhu kulli camalku wuxuu ku xidhan yahay khaatumooyinkuu ku xidhan yahay adiga maxaa xaalkaagu ku dhammaaday cimrigaaga soo tukatay oo soo soontay oo soo salaaday oo soo dadaashay oo soo xajiday laakiin maxaad ku dhimatay wa su-aashu waa halkaa faysalku waxa weeyaan maxaa kuu dambeeyey wixii kuu horreeyey garanaya lakiin maxaa kuu dambeeyey arrintu halkaasay ku xidhantay inama alacmaalu bilkhawaatiim ruuxu marka inuu ka dadaalo khaatumadiisa taasaa waxay tahay arrinta muhimaddeeda leh oo seebuu uga dadaali karaa wa ruuxa khaatumada ma ka dadaali karaa inay khaatumadiisu wanaagsanaato jawaabtu waa ha jawaabtu waa ha dadaal iyo dariiqeedii saxda ahayd hadduu maro allana la kaashado tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala khaatumada addoonka waa u wanaajinaya waxaa ka mid ah waxyaalaha addoonku u kaalmaysan karo ama uu kaalmaysan karayo si ayna khaatumadu uga hallaabin oo khaatumada ugu hagaagto waxaa ka mid ah althabaatu cala alislaam inuu ruuxu islaamka ku sugnaado oo diinta uu mxaa ku mitido oo ilaahay taacadiisa tabaaraka wa tacaala uu daa'imo oo uusan noo noqonin googoys googoys marna shaygii sameeya marna isaga taga gelabgelab ahoo mar iska danaysta marna ku soo noqda yacni waxaa la doonayaa inuu ruuxu laasimo dariiqa hadduu ruuxu dariiqa laasimo waxay u badan tahay dariiqaa uu laasimay inay khaatumadiisuna ay ku dhammaato saasay u badan tahay leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala fi lhaaliba caadadiisu sidaa weeye waana midda rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka inugu amrayo uu allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun war dadka allah iyo xaqa rumaysanow allah iska jira cadaabkiisa iyo cadhadiisa iska jiroo ka baqa cabsidiisa iyo iska jiriddiisa midda xaqa ee dhabtaa iska jira hana dhimanina oo ha geeriyoonnina ilaa idinkoo muslimiina mooye ha dhiman adoo muslim ah mooyaane yacni waxa weeye haddaad dhimanayso islaamnimo ku dhimo waay iimaan ku dhimo waay diin iyo daaco ilaahay ku dhiman tabaaraka wa tacala ayib maanaa taladaa haysta waay waxaa laga wadaa oo muhimmaddu ay tahay ilaahay sharcigiisa xifdiyo amarka ilaahay ilaaliyo wuxuu kaa reebay iska jiro dariiqaasi laasim oo ku soco oo midigi bidix midna haw leexana saas daraaddeed baa alxaafid ibnu kaiira caleyh raxmatullah aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi waxaa laga wadaa aayadda xaafiduu cala alislaami fii xaali sixatikum wa salaamatikum islaamnimada xifdiya oo ilaaliya marka aad fayowdihiin ood nabad qabtaan litamuutuu calayhi si aad ugu dhimataan si aad ugu dhimataan faina alkariima qad ajraa caadatahu bikaramihi annahu man caasha calaa shayin maata calayhi allaha kariimkaa tabaaraka wa tacaala caadadiisa wuxuu ku dureeriyoo ku socodsiiyey shay ruuxii ku dul noolaada isaguu ku dhintaa waman maata calaa shayin bucifa calayh ruuxii shayguu ku dhintayna waa lagu soo saaraa faciyaadan billaahi min khilaafi dalika buuli ilaahay waxaan magan ugannahay wixii sidaa khilaafsan yacni waxa weyaan ilaahay caadadiisa waxay tahay sida haalibka waa sida badan addoonku kolba dariiqa uu laasimo yuu ku dhintaa gaalnimo ruuxii laasimaayey iyadaa unbay u badan tahay inay khaatumadiisa noqon islaamnimo iyo diin saxsan ruuxii qabsadana waxay u badan tahay khaatumadiisu inuu dariiqaa wanaagsan uun ku dhiman doono allah tabaaraka wa tacaala caadadiisa sidaasuu ku dureeriyey saas daraaddeed inuu ruuxu diinta iyo daacada iyo khayrkiiyo islaamnimada uu laasimo ku sugnaado ilaa alla uu kala kulmo tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana yukthiru fii ducaa'ihi baryada alla uu baryayo wuxuu aad u badin jiray inuu yidhaahdo yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika allaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta korkeeda ku sug nebiga markii la weydiiyey rasuul ilaahayow ducadaa maxaad u badisaa wuxuu nebigu yidhi sal lla alay waslam qalbigu laba farood dhexdood buu ku jiraa alla farihiisa ka mida siduu doonuuna u rogrogaa marka waxaan ka baqayaa qalbigayga in la rogo qalbiga ilaahay buu gacantiisa ku jiraa yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi ilaahay baa quluubta maamula hadduusan ilaahay qalbigaaga suginoo khayrka ku sugin inuu rogmadaa dhici karaysa ama la rogo khayrki iyo taacadiiyo iimaanki intuu ka rogmado shirki iyo gaalnimo iyo inxiraaf inuu u rogmadaa dhici karaysa waana halis mar hadduu qalbigaagu isrogona noloshaadiio dhan waa isrogto leanna waa asaaska waa gundhigga muxuu ahay jismiga bini aadamka salaaxiisi iyo fasaadkiisuba meesha asaaska u awaa marka waad garan kartaan bal nabigeenna waxaa ka sugan sal lla lay waslam inuu ku ducaysan jiray xadiidka ay soo saareen imaamu tabaraani iyo khayrkiiba ay soo saareen wuxuu nebigu ku ducaysan jiray yaa waliya alislaami wa ahlihi habbitnii bihi xataa alqaak allaha yacni islaamnimada ehelka weligeed weligeedii ahow islaamka iyo ehelkiisaba kii weliga u ahaayow ilaahuw islaamnimada igu sug inta aan kaala kulmayo yacni ilaa ilaahay aad kala kulanto tii ilaahay kuu timaaddo in aad ku sugnaado dariiqa toosan oo diinta aad ku sugnaatood islaamnimada ku sugnaatood ilaaliso waa midda koowaad wey wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa geeridu kaaga imaanayso rabbigaa caabudoo dariiqiisa hay taasi horta waa sabab addoonka ugu kaalmayn karaya inay khaatimadu u fiicnaato waxaa ka mid ah asbaabta kuugu kaalmayn karaysa khaatimo wanaagsan inaad ku dhimato oyna khaatimadu kaa hallaabin in aad u qasado allah tabaaraka wa tacaala cilmigii uu soo dejiyey barashadiisa talabu alcilmi asharci cilmiga naafica ah oo kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam cilmigaa barashadiisa inaad u qasado lianna cilmigu waa cilmiga kitaabka iyo sunnada eh waa midka hagaya oo ruuxa jidka u iftiiminaya wey wixii khataree jiroo dhanna isagaa kugu baraarujinaya oo ku tusaya dariiqaad mari lahaydna isagaa ku tusaya saas daraaddeed baa nebigu sal alla lay waslam waa ka xadiidka saxiixa ku yidhi ruuxii dariiqaada uu cilmi sharci ku raadinayo cilmiga shareecada uu ku doonayo ilaahay dariiqadii jannadu uu sahlaa jidkii jannadaa loo fududeeyaa waana kii xadiiskii mucaawiyata fii saxiixayn nebigu uhi sal lla lay waslam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin ilaahay ruuxuu khayr la rabo oo wanaag la rabo aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba khayrkaa waxaa ka mid a khaatumo wanaagsan haddii khaatumo wanaagsan lagula rabo diinkaa lagu fahansiiyaa ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala kuu fududeeya ku waafajiyaa inaad diinka fahanto ood qur-aanka barato axaadiista wax ka barato sidaad rabbi u caabudi lahayd barato inaad cilmiga sharciga raadisood u qasadood wakhti ku bixiso allah tabaaraka wa tacaala hadduu ku waafajiyo ayadana waa sabab ka mid a asbaabta addoonka khaatumada wanaagsan rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku siin karo haddii kaloysan ahayn oo ruuxu jaahil yaho aqoon uusan lahayn cilmigii shareecadana uusan danaynin oo gacan bidixeeyo cuquubo waxaa looga dhigi karayaa isagoo isla quman isagoo qaldan haddana inuu isla quman yahay leanna wax ibaadan garanaynin ha waad cibaadaysanaysaa waad is leedahay adugu laakiin waad khaldantahy waad isla toosantahay laakiin waad khaldantahay leanna ma garanaysa wa calaa haadaa baad marka laga yaabaa inaad ku dhimato aqoondarradu marka waa musiibo weyn waay waxaa ka mid ah asbaabta kuu kaalmayn karaysa in ilaahay khaatumo wanaagsan ku siiyo wanaag uun cimrigaaga iyo noloshaada kuugu dhammeeyo in aad ku dadaasho ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisana inaad gudato xaqa addoommadana inaad iska ilaaliso oo aad addoommada ula dhaqanto sida aad jeceshahay in adiga lagula dhaqmo haddii aad ku dhimato adigoo rumaysan allaah iyo maalinta aakharo isuna diyaarinaya khalqigiiyo addoommadana kula dhaqmaya sida aad adiguba jeceshaha in lagugula dhaqmo adoo sidaasa haddii geeridu kuu timaado khayr iyo wanaag badan baa laguu rajaynaya haddiise laakiin adoo daalim a laguu yimaado oo addoommadii dulminaya oo qaar dilaya qaar xoolahoodii dhacaya qaar aflagaadaynaya qaar xamanaya dimaadoodii iyo acraaddoodii iyo adigoo jiidhaya hadday kuu timaaddo oo waxaadan adiguba jeclayn in lagugula dhaqmo dadka adoo kula dhaqmahaya hadday geeridu kuu timaaddo khalaas marka khaatumadaadu waa halaysa waxaa nabigeenna ka sugan sal lla alay waslam xadiid fii saxiixi muslim min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas xadiidka muslimna wuu soo saaray rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man axabba an yuzaxzaxa can innaar wayudkhala aljannah faltudrikhu maliyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir wayaأtii ila annaasi maa yuxibu an yu'ta ilayhi ruuxii jecel in naar laga fogeeyo jannana la geliyo geeridu ha u timaaddo isagoo ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan dadkana ula imaanaya waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado dadkana ula imaanayo kula dhaqmaya waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado dadku ma jecla adigu ma jeclin in lagu dulmiyo dadka ha dulminin ma jeclid in lagu xanto dadka ha xmanin ma jeclid in lagu caayo dadka ha caayin ma jeclid xooga xoolahaaga xaqdarro in lagu qaato ha qaadanin dadka xoolahooda xaqdarro ha ku qaadanin ma jeclid in lagu dulmiyo dadka ha dulminin adiga waxaad iska soo qaaddaa cadaaladda nihaayadeedu waxa weeye waxa adiga miisaanka aad naftaada saarayso midkaa mid la mida dadka saar laakiin waxaa khalad ah inaad dadkana miisaan daalim a saarto naftaadiiyo xuquuqdeedu markay timaadana miisaan kale aad haysato maya hal miisaan kaa naftaada aad saarayso iyo wixii naftaada aad la rabto dadkana waxaa uun kula dhaqan sidaa hadday geeri kuugu timaaddo khaatumo wanaagsan dheh khaatumo wanaagsan laakiin adigoo intaad ismahadisay naftaadu kula qumanaatay dadkiina yasay xaqiray dulminaya ku xadgudbaya hadday kuu timaaddo khalaas waa khaatumadaadu markaa waa hallowday xaalkaaguna waa halis waxyaalaha kuu kaalmayn karay ka mid tahay waxaa ka mid a asbaabta kuu kaalmayn karaysa oo kuugu kaalmayn karaysa khaatumo wanaagsan inaad ku dhimato suxbatu alqur'aani alkariim inaad qur'aanka allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey inaad la saaxiibto ood qur'aanka la noolaato ood muxuu ahaaye barashadiisa la noolaato oo ku dhaqankiisa la noolaato oo akhrintiisa aad la noolaato ood habeenkii ku soo jeedo oo aad qur'aanku uu noqdo saaxiibkaaga khaaska ah ee dhinacaaga taaganee mar walba kula socda haddaad ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa la saaxiibto ood kalaamkiisa la saaxiibto waxaan shaki ku jirin meel wanaagsan buu kuu hogaamin khaatumo wanaagsanna xaalkaagugu noqon inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani sidiisaba dadka wata ee rumaysan ee ku dhaqmayaee baranaya wuxuu ku hanuuniyaa oo ku hor qaadaa dariiqba dariiquu ka qurux badan yahe ka fiican shayba shayguu ka fiicanye ayuu qur'aanku dadka ku hogaamiyaa dariiq wanaagsan khaatumo wanaagsan aakharo wanaagsan adduunyo wanaagsan nolol fiican diin iyo adduunyaba leh ayuu qur'aanku dadka ku hor qaadaa shafiic waay asagaa kuu shafaacaya markaad xaqiisa gudato xujuu kuu noqonayaa qur'aanka marka xadkaaga iyo dheeftaada ka qaadoo inaad isku day noqoto ahlulqur'aan waa dadka ehel waa ehelkii alle waana khaasadiisa waay ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddiisa dad khaasuu ku leeyahay dadka khaaskay uu ehelkii ku leeyahay dadka waxa weeye waa ahlulqur'aanka weye sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay waslam marka rabbi tabaaraka wa tacaala maadaama kalaamkiisii iyo hadalkiisii iyo kitaabkiisa aad danaysay isagana waa ku danaynaya ixfad illaaha yaxfadka waa kii xadiiska nebigu sal alla alay waslam allah xifdi bimacnaa sharcigiisa xifdi waay allah waa ku xifdinayaa wuxuu ku xifdinayaa adduunyadaada iyo aakhiradaada labadaba khaatumaduu kuu wanaajinaya oo kuu xifdinaya wixii shar iyo shaytaan ahaa ee khaatumada kaa hadlayn lahaa buu kaa xifdinaya waa goorma waa markaad sharcigiisa iyo diintiisa xifdido oo aad ilaaliso way waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah almujaahada inuu ruuxu adoonku dadaal la yimaado oo uusan isdhiganin oo khayrka ku dadaalo xumaantana ka dadaalo allah tabaaraka wa tacaala addoonkaasi markaa waa hagaajinayaa gacantuu qabanayaa waa la hagayaa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كوى دذالك السيادة أكبحية جد كالنقب الله تبارك وتعالى رادين تيسا برشديسا قادشديسا راعديسا كواسي ربي وحول وحن كوهنونينا جدتك توصن جدك توصن بالله اللهنا تبارك وتعالى والتشريا وإن الله لمع المحسنين ألا والتشريا تبارك وتعالى يعني وأدون نلشي ستوصناضي وا هدون نلشي ستوصناضي وقلبي سنة توصنيه إيمان صحة كتره noloshii sakalena toosan yahay oo carabkiisa iyo xubnihiisu hagaagsan yihiin oo dariiqii alle hayo oo istiqaamo uu ku sugan yahay addoonkaasi khaatimadu ka halaabi mayso ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika dadka iimaan saxa la yimi kadibna dariiqaa iimaanka ku toosay oo noloshooda halkaa ku hagaajiyey mar alla markay dhimanayaanba tatanazalu calayhim almalaa'ika markaaba malaa'ig baa ku soo degaysa malaa'ig baa korkooda ku soo degiyo waxay la soo degaysaa anlaa takhaafuu walaa taxzanuu hana baqina hana murgina baa la leeyahay wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin yaboohi jirayna ku bishaaraysta naxnu awliyaa'ukum fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira adduunkana annaga garabkiinna ahayn oo idinla jirnay oo idiin hiilinaynay aakharana sidoo kale annagaa idinla jirayna ha baqina waa xilliga bini aadamku ugu baqdin badan yahay waa xilliga nafta laga qaadayo iyo xilliga qabriga la geeyo iyo xilliga la soo saarayo iyo inta markuu rabbi la kulmayo mawaaqifta murugta leh ee walbahaarka leh ee cabsida le waa xilliyadaa iyada a malaa'ig baa dejinaysa allaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqina hana murgina wax adduun aad uga timaadeenna ha u murgina wax idinka horreeyo oo khatar idin gelinayana ha ka cabsanina annagaa garabkiinna taagan baa la leeyahy maxaa yeelay addoonkaasi addoon wuxuu noqday ilaahay tabaaraka wa tacaala dariiqiisa ku dadaalay intuu adduunka joogay allana tabaaraka wa tacaala addoonkaas khaatimadu u hagaajinaya waxaa ka mid ah asbaabta keeni karaysa addoonka inay khaatimadu u hagaagto taskiyatu nafs inuu ruuxu naftiisa daahiriyo oo nafta taskiyeeyo naftu sideedaba waa ammaaratun bisuu naftan kugu jirtaaye xumaantay dadka aada u amartaa wanaag kama shaqayso khayrna kulama jecla xagga xumaantay kuu jiidi gaalnimo kufri macaasi shahawaad alla tabaaraka watacaala tabaaraka wa tacaala dariiqiisa in la khilaafo halkaasay kuu jiidi naftan haddaadan daahirin marka oo aadan dhaqin oo aadan ka shaqaynin oo aadan la dagaalamin oo aadan la xisaabtamin meel xun bay ku geeni haddaad iska qabatood nafta taskiyeyso oo daahiriso oo wixii qur'aanka iyo sunnadu sheegeenee nafta lagu dhaqi jiray aad ku dhaqdo waad liibaani khaatimo wanaagsan baad ku dhiman waa midda rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu ku dhaartay toban dhaarood oo isku xigta qur-aanka markuu maray toban marna isagu isku dhaaranayo marna makhluuqaadkiisa qaar ka mida uu ku dhaaranayo kadib buu rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa liibaanay nafta ruuxii daahiriyey waxaa khasaaray nafta ruuxii aasay oo xaqiray oo halleeyey oon hagaajinin allah saasuu ku dhaartay tabaaraka wa tacala liibaantaadu marka waxay ku jirtaa khaatumo wanaagsani ku jirtaa aakhariya adduunba inaad liibaan hesho dhibna ka nabad gasho waxay ku jirtaa naftaadaa inaad iska qabato ood nafta daahiriso daqdo ood nafta ka shaqayso oo aadan isku sii daynin haddaad faraha isaga qaaddood iyadu kuu taliso dee waxa weeyaan meeshay rabtay ku marin meeshay rabtana waxa weeyaan waa naar iyo cadaab iyo cadho rabbi tabaaraka wa tacaala bay akhiiran ku gaadhsiinaysa marka taskiyatu nafsi waa midda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis fara badan uu ku tilmaamay rabbigiinna uu weydiisan jiray ee uu dhihi jiray yacni waxa weeye ilaahayow naftayda ilaahow dahaaradeeda sii taskiyadeeda ilaahow sii allahuma aati nafsii taqwaaha wa zakkiha anta khayru man zakkaaha anta waliyuha mawlaaha nafta nebigoo daahir ahayd oo taskiyaysnayd ayuu haddana rabbigii weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala marka innagaa laynoo jidaynayaa oo ujeeddadu ay tahay inaad marka naftaada aadan isku sii daynin ayaa ka mid ah waxyaalaha kuu kaalmayn karaya waxaa ka mid ah ruuxu inuu meesh kasta oo ama xaalad kastaoo diintiisa khatar gelinaysa inuu kala cararo diintiisa fitno kasta oo diintaada halis gelinaysa inaad kala cararto inaad diintaada u taxadarto inaad aakhiradaada u taxadarto meeshii aad naftaada uga baqdo waa laga cararaa meeshaad xoolahaaga uga baqdana waa laga qixi waa laga sii qaadaa awlaaddaada haddaad u baqdana waa lala qaxaa kadaalika diintaada markaad u baqdana waa lala cararaa markaad isleedahay marka diintaadii baa halis geli beledkani munaasab kuguma aha deegaankani munaasib kuguma aha iimaankaagiibaa daciifay diintaadiibaa daciiftay waa inaad cararto haddaadan diintaada fitanka ka ilaalinin waxaa dhici karaysa si lama filaan ah in adigu oo dhan intaad u milanto ood in yar aad gadaal ugu gurato oo si fudud laguu bilaabo saad u guranayso adoon iska warhaynin u socoto u socoto u socoto isu beddelayso marka dambe inaad khaatumo xumo ku dhimato waana midda shareecadu fartayo la yidhi meelaha fitanka diinta kala carara bilaadda gaalada diinta kala carara deegaankooda ka carara la joogiddooda ka carara maxaa yeelay leanna waxa weeye diintaadii baa dhaawacmaysa hadday diintaadii dhaawacantana in yar in yar bay diintu kaaga bixi akhiiran marka ugu dambaysana waxaa laga waa gaalnimo inaad ku dhimato waa in badan dadka waxa ku dhacay waa dad badan ayagoo muslimiina bay tegayaan meelaha halista abaa la tegayaa taxadar ma jiro diintii waa la iska fududaysanayaa khalaas in yar in yar sida loogu socdo marka dambe ruuxii waba kaaba diin la'aan buu ku dhimanayaa iyo khaatumo xumo waxaa ka mid ah asbaabta kuu kaalmayn karaysa inaad mar kastood khalad ku dhacdo dunuubtu iyo macaasidu waxyaalaha khaatumo xumada keeno waay addoonku inuu khaatumadu ka xumaato waxaa keena in uu ruuxu noqdo ruux dembiye badan oo dee xaaladdaasi uu ku jiraayey marka dambe inuu ku geeriyooday u badantah addoon maalintii muxuu ahayey saacadaha intooda badan khalad uun ku jira geeridu inay u timaaday u badan tahay isagoo khaladkii un ku jira saas daraaddeed khaatumadu ka hallowda waa cagsi kii hore kaleeto cagsigiisa waa kii hore cagsigiisa waa sidaas daraaddeed waxaa lagaa rabaa markuu khaladku kaa dhaco khaladka ha ha isku halmaamin hana daa'imin khaladka ka soo noqo waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah faistakfaruu lidunuubihim markay khalad galaan ilaahay bay xusaan way isgartaan khaladkiibay ka soo noqdaan mushkiladu waxay imaanaysaa markaad intaad khaldanto ood gefto ood dembaabto haddana xumaantii aad ku sii socoto walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dembiga iyagoo og inuu dembi yahay ma daa'imaan kuma madax adeegaan wuu ka dhacaa way khaldamaan lugta u fakataa way simbirrixdaan way ilduufaan laakiin ma daa'imaan walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun markaaba way soo noqdaan ilahay bay u toobad keenaan ilaahay tabaaraka wa tacala waa u dembi dhaafaya xataa hadday mar labaad ku noqdaan waa soo noqdaan mar saddexaad hadday ku noqdaan waa soo noqdaan naf iyo shaytaan bay la dagaalamaan towbaddaasi marka wax badan bay hagaajinaysaa wixii hallaabay bay kuu hagaajin wixii kaa khaldamay bay kuu sixi in marka markaad khaldanto aadan khaladka isku halmaamin khaladkana aadan ku tegin khaladka inaad iska soo qabato oo aad soo dabaasho oo aad la timaaddo towbad shuruudeedii wadata wixii aad gashay ka xumaato dib dambe inaad ugu noqonin go'aansato xuquuq bini aadan hadday taa iska bixiso ka qoomamooto ka nidaamooto taasaa loo baahan yahay waxaa ka mid ah waxyaalaha ku tusaya ama keeni karaya ruuxa inay yacni wanaagsanaato ee muxuu ahaayey khaatumadiisi wanaagsanaato ruuxu inuu ku dhinto eikhlaas kelimatu likhlaas hadalkiisa inay ugu dambayso markuu dhimanayo laa ilaaha ila allah haddii ruuxa kelimadaasi hadalka ugu dambeeya ee uu yidhaahda ay noqoto markay naftu ka baxayso ruuxaasi khaatumadii waa u hagaagtay waxaana ku tusaya xadiidu mucaadi bnu jabal cinda axmed iyo abu daawuud iyo xaakim baa soo saaray wuxuu nebigu yuhi sal lla alay waslam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ruuxii hadalkiisa ka ugu dambeeya uu laa ilaaha ila allah noqdo jannaduu gelayaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh xadiikaasi waa xadii saxiix waxaa kaleeto nabiga ka sugan sal ly slam xadiidu abi hurayra oo ibni xibbaan uu soo saaray sheekh albaanina uu saxiixinayo rasuulku wuxu uhi sal lay wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah war dadka dhimanaya ee idinka dhimanaya waxaad u laqintaan ood u meerisaan laa ilaaha ila allah war hebelow laa ilaaha ila allaahu dhe ruuxii waa sakaraad waadna ag joogtaa ha u sheekaynine ruuxa isku day inaad laa ilaaha ila allah hadalkiisa ugu dambaysiiso war laa ilaaha ila allaahu dheh fainahu man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah cinda almowti dakhala aljanna bula uri sal lay slm ruuxii markuu dhimanayo hadalkiisa laa ilaaha ila allah ay ugu dambayso jannaduu galay buu nebi ur sal lay waslam dakhala aljanna jannaduu gelayaa yowman min addahri wain asaabahu qabla dalika maa asaabahu maalin uun zamanka ka mida jannada wuu geli doonaa intaa ka hor wixii asiibaya haba asiibe xataa hadduu dunuub fara badan lahaa oo ilaahay uu yacni uu rabbi qadaro inuu u ciqaabo cuquubadiisa markuu soo dhammaysto haddaan la cafiyin oon rabbi iska cafiyin oo ay noqoto rabbi tabaaraka wa tacaala inuu ciqaabo cuquubadaasi ku daa'imi maaye laa ilaaha ila allaahudii uu ku dhintay hadalkiisa ugu dambaysay akhiiran marka ugu dambaysa iyadaa unbuu janno ku geli doonaa marka waa wax weyn marka laa ilaaha ila allah inuu ruuxu ku dhammaysto hadalkiisa aad bay muhim u tahay nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan waxay soo saareen sidoo kaleeto min xadiidi dalxa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam innii la aclamu kalimatan laa yaquuluha cabdun cinda mowtihi ila kaanat lahu nuuran lisaxiifatihi wa ina jasadahu wa ruuxahu layajidaani laha ruuxan cinda almowt waxaan ogahay buu nebig ur sal lla lay slam kelimo oo uusan dhahaynin addoon marka uu dhimanayo ilaa haddii uu dhaho nuur iyo iftiin baa waxay u noqonaysaa saxiifadiisa waraaqda acmaashiisu ku qoran tahay iyo diiwaanka laga qoray ayay nuur iyo iftiin u noqonaysaa jidhkiisa iyo ruuxdiisuna waxay helayaan buu nabigu sal lla lay waslam markuu dhimanayo wanaag iyo khayr iyo farax iyo udgoon bay helayaan kelimadaas sababteeda kelimadaasi maxay tahay laa ilaaha ila allah xadiidkaasina waa xadiis saxiixa wey laakiin laa ilaaha ila allah goormaa lagu haleeshiinayaa inaad ku dhimato laa ilaaha ila allah inay hadalkaaga ugu dambayso ood ku geeriyooto waxaa lagu haleeshiinayaa oo lagu waafajinayaa markii aad noloshaadii hore ruux ilaahay yaqaano oo daacaysta aad ahayd haddiise laakiin aad ahayd addoon ilaahayba ka go'ay oo xadhigga goostay oo muxuu ahaaye aanba allaba aqooninba waajib ma guto macsi iyo dembi iskama ilaaliyo alle ma yaqaano waa xarkiseetaduu goostay si kasta haddaad isugu daydo lagu waafajin maayo laa ilaha illa allah adiga iyo waxaa la kala leexin inaad laa ilaaha ila allahu ku dhimato a waa laydin dhex geliy waa lagaa ilaalin leanna meel xun baa lagugu wadaa wixii hore eed samayn jirtay baana ku wata a nin la yidhaahdo culimmada ka midoo la yidhahdo cabdilcaziiz ibn abi rawaad ayaa wuxuu yidhi xadartu rajulan cinda almowti yulaqanu laa ilaaha ila allah waxaan goobjoog ahaa buu idhi nin ay geeri ku soo xaadirtay ninkii markay geeridu ku soo xaadirtay baa waxaa loo meerinayaa oo loo laqinahayaa laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allahu dheh baa la leeyahay markaasaa wuxuu leeyahay ma dhihi karo akhiiran markii ugu dambaysay wuxuu yidhi huwa kaafirun bima taquul war waxaad leedahay waan ku gaaloobay buuri laa ilaaha ila allaahuda ku gaaloobay hadalkaasaa ugu dambeeya oo ku dhintay wuxuu leeyahay cabdilcasiis ibn abirawaad ninkii waan warsaday buu yihi war muxuu ahaan jiray ninkani ninkan laa ilaaha ila allah lagu kari laaya ee waan ku kufriyade ku haya sidaana ku dhintay muxuu ah bal iga warrama wuxuu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu ninkaasu ahaa mudminu khamrin nin khamrada daa'imuu ahaa noloshiisii nin khamriyacabuu ahaa nin khamriyacab ah laa ilaaha ila allah dheh war ku dhimo markaad tidhaahdo khamre ii raadiya buu dhihi saas way macanaha dad waxay sheegaan culimmadu nin wuxuu ahaa dadkan ku ibtilaysan dhallinyarada ah oo heesaha iyo muusiga iyo filimada waxaan ku ibtilaysan buu ahaa geerid baan ku timid waa lagu soo xaadiray laa ilaaha ila allahu dheh baa leeyihi laa ilaaha ila allah waa laga soo saari waa wiilkii akhiiran markii dambe isagoo hees qaadayuu ku dhintay isagoo hees qaadahay buu ku dhintay qaar waxay leeyihiin markay dhimanahayaan muusig ha la ii keeno soo gaalada maydan arkay isbitaallada haddaad booqataan meelaha gaaladu ay sakaraadka yihiine sirarahay saaran yihiin madaxooda muusig baa uga yeedhaya mid dhaguhu ku haystaa waa wuxuu ku noolaan jiray muusigkaasuu ku dhimanaya ruuxu wuxuu nolol ka dhigtoo laga kari waayo haaliban waxaa unbaa laga yaabaa inuu ku dhinto laa ilaaha ila allaahuna waxaa laga yaabaa in lagu waafajin waayo maxaa yeelay dariiqeediiba maad hayninba see akhiiran lagu waafajinaya waxaa kale unbaad ku dhimanaysa saas way maanaa marka cabdilcasiis bn abdirawaad wuxuu yidhi markuu arkay ninka iyo xaalkiisa wuxuu yidhi ittaqu dunuub fainaha hiya alatii awqacathu buui war ridadoo dunuub ha layska jiro war dunuubta ha layska ilaaliya ninka aad arkaysaan waxa laa ilaaha ila allahu u diiday oo gaalnimada ku dilay waa dunuub waa khamro iyo xumaan iyo macaasi baa halkaa dhigtaye war dembi ha layska ilaaliya marka laa ilaaha ila allah ilaahay tabaaraka wa tacala haynagu dilo waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaallo waxaa ka mid ah waxyaalaha kutusaya khaatumada wanaagsan addoonku inuu ku dhinto inuu ku dadaalan loo baahan yahay addoonku hadduu dhinto isagoo camal saalixa ku jiro markuu ilaahay doonayo addoonka inuu khaatumada u wanaajiyo marka geeridiisu soo dhowdahay baa waxaa laga shaqaalaysiiyaa camal saalixa shaqaa loo yeelaa hawlihii oo kale o dhan baa laga uruuriyaa markaasaa waxaa la waafajiyaa inuu camal saalixa u jeedsado camalkaa saalixuu ku dhimanaya sidaasaa khaatimada ugu hagaagaysaa anas ibnu maalikin baa nebiga ka warinaya sal lay aslam xadiid axmed iyo tirmidi ibnu xibbaan iyo xaakim ay soo saareen rasuulku wuxu yhi sal lay waslam idaa araada allahu bicabdin khayran istacmalah alle hadduu addoon khayr la rabo wuu shaqaalaystaa waxaa la yidhi kayfa yastacmiluhu rasuulillah seebuu u shaqaalaysanaya wuxuu nebigu yidhi sal lay waslam yuwafiquhu licamalin saalixin qabla almowti uma yaqbiduhu calayhi intuusan dhimanin ayaa ilaahay wuxuu waafajinayaa camal saalixa mar isagoo camalkii saalixa ku suganna wuu ku oobsanayaa oo naftaa lagaga qaadaya addoonka tiisii markay soo dhowaato salaad buu u jeedsanayaa masaajiduu gelayaa sadaquu u jeedsanayaa jihaad iyo diin buu u jeedsanayaa dacwiya khayr buu u jeedsanayaa wuxuu u jeedsanayaa xaj iyo cumro iyo wanaag buu u jeedsanayaa waaba kanba laga kari maayo camalkaa wanaagsan baa la waafajin isagoo ku dul sugan buu ku geeriyoon sidaasaa ilahay khaatimada ugu hagaajinaya khayr baa lala rabaa markaa abaraani wuxuu soo saaray min xadiidi abi umaamata xadiidkaa isagoo lafdi kale ah oo wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam idaa araada allahu bicabdin khayran taharahu qabla mowtihi ilaahay markuu addoonkiisa khayr la rabo wuu daahiriyaa oo wuu nadiifiyaa intuusan dhimanin markaasaa waxaa la yidhi wamaa tuhuuru lcabdi ya rasuula allah rasuulka ilaahay addoonka daahirintiisu maxay tahay see loo daahirinaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam camalun saalixun yulhimuhu iyaahu xataa yaqbidahu calayhi camal wanaagsanoo ilaahay u waafajiyo ilaa uu isaga lagu oofsado uu ku geeriyoodo macna acmaashaa saalixa marka isagoo addoonku ku dhex sugan hadduu ku dhinto khaatumo wanaagsan waa isagoo sujuudsan buu dhintay isagoo salaad ku jiruu dhintay isagoo sadaqa wadow dhintay isagoo muxuuaha daaciya buu dhintay isagoo mujaahiduu dhintay isagoo khayr hayuu dhintay khayrba hadduu ku dhinto iyo daaco bimacnaa waxa weeyaan addoonkaasi khaatumadiisu way hagaagtay waxaa sii faahfaahinaya macnaha isagaa xadiidu caaisha oo tabaraani uu soo saaray filawsat uu ku soo saaray rasuulku wuxu uhi sal lla lay slam khisaalun sittun maa min muslimin yamuutu fii waaxidatin minhunna ila kaana daaminan cala allahi an yudkhilahu ljanna lix arrimood mid ka mida ruuxii ku geeriyooda oo isagoo haya oo samaynaya ku dhinta ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu jannada gelinayo lix arrimood maxay lixda arrimood ta koobaadi waxa weeye rajulun kharaja mujaahidan fain maata fii wajhihi kaana daaminan cala allah nin baxay ruux bahay isagoo ilaahay dariiqiisa ku jihaadaya diinta ilaahay iyo liiclaa'i kelimati illaahi u dagaalamaya ayuu baxay sidaa hadduu ku dhinto ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo saas maana ilaan camal wanaagsan buu ku geeriyoode ka labaadi waxa weeye rajulun tabica jinaazatan fain maata fii wajhihi kaana daaminan cala allah ruux janaaso raacay walaalkii aaskiisuu ka qayb galay janaasadii buu raacay isagoo janaasadii la jirayuu sidaa ku dhintay ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo ka saddexaadi waxa weeye rajulun caada mariidan fain maata fii wajhihi kaana daaminan cala allah ruux muslim ah oo walaalkii oo muslima booqday guri ku booqday isbitaal ku booqday booqashadiisa u aaday waa ruux jiranoo xanuunsanaya wa dariiqiisii uu sii hayiye booqashaduu ku maqnaa buu ku geeriyooday alla wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo khaatumo wanaagsan waay ka labaadii wax kaafraadi waxa weeye ruux rajulun tawada'a fa axsana alwuduu'a uma kharaja ila almasjidi lisalaatin ruux intuu weysaystay waysadiina hagaajiyey masaajidka u baxay oo salaad u socda fain maata fii wajhihi kaana daaminan cala allah maadaama uu salaad iyo masaajid u socday hadduu wejigiisaa iyo qasadkiisaa ku dhinto ilaahay wuxuu damaanay inuu janno geynayo ka shanaadi waxa weeye rajulun ataa imaaman laa ya'tiihi ila liyucazirahu wa yuwaqirah fain maata fii wajhihi dalika kaana daaminan cala allah ruux nin madaxa u yimid muxuu ugu imaanaya nin madaxa oo ilaahay diintiisa dadka ku hogaaminaya oo khayr ku xukumaya ninkaa madaxdaa wuxuu ugu imaanayaa xoolo kama rabo jagana kama rabo adduunyana kama rabo laakiin wuxuu rabaa inuu xoojiyo khayrka uu hayo ku garab istaago u hiiliyo hadduu sidaa ku dhinto isagana ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo ka lixaadi waxa weeye rajulun fii beytihi laa yaktaabu almuslimiina ruux gurigiisa iska jooga muslimiintana aan xamanaynin walaa yajuru ilayhi sakhatan walaa tabica naftiisana aan u soo jiidaynin cadho iyo wax lagu raacdo oo lagu sheegto lagu eedeeyo midna naftiisa uma soo jiiday gurigiisuu ku uruursaday carabkiisuu ilaashaday xubnihiisuu ilaashaday naftiisuu ilaashaday sharka dadkana waa ka kacararay sharkiisana dadku ka ceshaday sidaa hadduu ku dhinto isagoo xaalkaa ku suganoo gurigiisa ku uruursaday muslimiintana nabadgeliyey hadduu ku dhinto ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo macnaha xadiisku waxa weeye khisaasha khayrka iyo wanaagga iyo daaco ruuxii camalkiisa ay ugu dambayso isagoo ku sugan uu ku dhintaay allah tabaaraka wa tacaala jannuu geynayaa waxaa ka mid a maalan inuu dhinto mu'minku isagoo ilaahay mahadinaya isagoo alxamdu lilaah waa xanuunsan yahay xaalad culus baa haysata markaasuu ilaahay ku shukrinaya qadihiisi iyo qadarkiisuu raalli ku yahay wuxuu u qorsheeyey buu ku xamdinaya isagoo xamdinaya hadduu dhinto addoonkaasi khaatumadii u hagaagtay waxaa kutusaya macnahaasi xadiid imaamu nasaa-i uu soo saaray fii sunanihi min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam almu'minu bikhayrin calaa kulli xaalin mu'minku khayr buu ku sugan yahay xaalad walba waa khayr arrinkiisu tunzacu nafsuhu min bayni janbayhi wa huwa yaxmad allah naftiisa waxaa laga siibayaa labadiisa dhinac isagoo ilaahay mahadinaya nafta waxaa laga qaadaya isagoo alxamdu lilahi meeshii inagu aan taa hayno oo aan aahda ku hayno oo taah iyo cabaad iyo isagu wuxuu dhimanayaa isagoo alxamdu lilaahi ku hayno waa khaatumo wanaagsan waa xadiis saxiixa wa bayhaqi fi shucab buu ku soo saaray isaguna lafdigiisuna waxa weye nebigu wuxu uhi sal lla lay slam ina almu'mina takhruju nafsuhu min bayni janbayhi wa huwa yaxmad allah mu'minka naftiisu way baxaysaa labadiisa dhinac bay ka baxaysaa isagoo allah mahadinaya tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waa xadiis saxiixa marka waa dikri ilaahi iyo wanaag iyo camal saalixa baa addoonka ugu dambeeyo uu ku geeriyoonhaya oo uu ku dhimanaya macna waxaa ka mid ah astaamaha lagu garan karayo inii addoonkani khaatumo wanaagsan uu ku dhintay astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah in ay u markhaati kacaan afar ruux oo muslimiinta ka mid ah ama saddex ama labo hadday u markhaati kacaan inuu ruuxaasi ahlu khayr ahaa ilaahay agtiisa ahlu khayr buu ka yahay khaatumo wanaagsan wa waxaa ku tusi nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo saxaabadu la fadhiyaan ayaa waxaa la soo mariyey janaazo janaasadii marka la soo mariyey baa wuxuu yidhi maxaad leedihiin maxaad tan dhihi lahaydeen markaasay waxay ku sheegeen waxaan fiicnayn ruux fiican ma ahayn markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla ly slam way waajibtay wajabad buuhi waa waajibtay janaase kalea la soo mariyey markaasuu yidhi tanna khayr bay ku ammaaneen wanaag bay ku sheegeen nebigu wuxu uhi sal lla lay slam waa waajibtay su-aal bay weydiiyen waxay rasuul ilaahi way waajibtayde aan labada goor tidhi maxaa waajibay nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam midda aad waxaan fiicnayn ku sheegteenna naar baa u waajibtay midda aad wanaagga ku sheegteenna jannaa u waajibtay markhaatiyadii ilaahay ee dhulka joogay baa tihi laakiin dadka shahaadadooda iyo markhaati furkoodu ilaahay agtiisa uu qiimaha leeyahay qabashada leeyahay waa dadka ahludiinka ee ahlulkhayrka a wey laakiin hadday faasiqiin kuu markhaati kacaan oo dad iyaguba liitaba oo fusaaqa ay isaga markhaati kacaan inaad fiicnayd dee kuwa markhaatigooduba qabasho ma leh aakhare iyo alla agtiisa iskaba dhaafa hadday adduunka maxkamad imaan lahaayeen markhaati furkooda lama qaadeen ilaahay agtiisana la qaban maayo dadka markhaati furkooda ay astaan u tahay khaatumo wanaagsan waa dadka ahludiinka waa dadka ahlusalaaxa wa sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal lla lay waslam xadiidka axmed iyo bukhaari iyo nasa'i ay soo saareen min xadiidi cumar nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam ayumaa muslimin shahida lahu arbacatun bikhayrin adkhalahu allahu aljanna aw alaaatun aw inaani aw inaani muslim kasta oy u markhaati furaan afar khayr ay uga markhaati kacaan ilahay jannaduu gelinaya ama saddex hadday uga markhaati kacaan ama laba hadday u markhaati furaan ilaahay tabaaraka wa tacaala jannaduu gelinaya xadiidkaasi ayaa markhaati u ah xadiidkaa qisada hore watana isaguna waa sugan yahay macnaheedu waxa weeye dadka ahlulkhayrka ah ahlulcilmiga ahlulwaraca ahlulcibaadaha ahlutuqaaga ah ahlusunnahee dariiqii nebiga haya sal alla lay wasalam ruuxa hadday u markhaati kacaan inuu ahlu khayr ahaa ahlulkhayr wey shahaadadoosaasna iyo markhaati furkoodaasna wuxuu ku tusayaa addoonkaasi inay khaatumadiisii hagaagsantahy waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid ah addoonku inuu khaatumo wanaagsan ku dhintay waxa lagu waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid ah addoonka inuu ku dhinto isagoo mu'min ah dhidid inuu ku dhinto haa dhabankiisa iyo jidhkiisa inuu dhidido oo sakaraadka iyo muxuu ahaaye geerida markuu dhimanayo uu la dhidido astaan weeye khaatumo wanaagsan ku tusaysa waxaana xadiidku macnaha faa'iideynaya xadiidu burayda oo axmed iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin ruuxa mu'minka ah ee iimaankiisu saxsan yahay wuxuu ku dhintaa dhabanka dhididkiisuu ku dhintaa dhididka dhabanka yacni markii geeridu hayso allah tabaaraka wa tacaala addoonka markuu doonayo inuu u dembi dhaafo ilan adduunka yani adduunka dunuubun waa jirta si kastoo uu fiicnaa wax waa jireen waxaa la doonayaa in laga daahiriyo intii ugu dambaysay oo wanaag uu ku dhinto waxoogaa waxaa lagu yara geejinayaa sakaraatulmowtka sakaraatulmowtka marka lagu geejiyo waa lagu daahirinayaa waa la rafaadin qasadku muxuu yahay qasadku waxa weeye intii hadhay baa la doonayaa in laga dhaqo isagoo nadiif ah oon dembi lahayn buu alle u tegi tabaaraka wa tacala ilan intii ugu dambaysay sakaraatulmowtka lagaga dhaqay marka wuu dhididayaa waa rafaadayaa muxuu ahaye dhabanku ka dhididaya xadiikaasi waa xadiis saxiixa waxaa u markhaati kacaya xadiidka cabdullahi bn mascuud dabaraani baa soo saaray fi lkabiir isaguna waa xadiid xasana shekh albani siduu leeyahay nebigu wuxu uhi sal lla lay slam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadka dhimanaya laa ilaaha ila allah u laqina oo u mariya faina nafsa almu'mini takhruju rashaxan mu'minka naftiisu waxay bixi dhidid ahaan bay ku baxaysaa nafta mu'minku dhidid ahaan bay jidhkiisa uga baxaysaa wa nafsu lkaafiri takhruju min shidqihi gaalkana naftiisu waxay ka baxaysaa qawlalkay ka baxaysaa yacni waxa weeyaan afka afka qawlalkiisa halkaasay naftiisu ka baxaysaa gaalka kamaa takhruju nafsu alximaar a dameerka naftiisu siday afka uga baxda qawlalkiisa ayaa gaalkana naftiisa afka qawlalkiisa ka baxda amaa ruuxa mu'minkaa naftiisu dhidid bay ku baxdaa iyadoo dhidid ah bay baxaysaa buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin waxay ku tusaystaa waa calaamad iyo astaan loo deliishan karo ruuxani inay khaatumadiisii hagaagsantahay waxaa ka mid ah waxyaalaha loo baahan yahay addoonku markuu dhimanayo kuna tusayo xusnulkhaatima ku tusayahay addoonku inuu markuu dhimanayo wanaajiyo malaha inaad malaha hagaajiso oo marba hadday geeri kugu timaaddo adduunkana dee ruux ilaahay ku xidhanoo daaco uun haye aad hayd gafa aad lahaatide xaaladdaa lagugu yimid inaad malaha hagaajiso ood ilaahay ka malaysato khayr iyo janno iyo rido inaad ka malaysato sax dunuubtaada waxoogaa baqdina waa ku gelaysaa laakiin malahaagu ha bato rajadaadu ha badato khayrka badi dhankiisa ilaahay naxariistiisa inaadun heli doonto taa iyadaa u bado markii lagu yimaado saasaa la doonaya maxaa yeelay nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay slam inuu yidhi xadiidu jaabir oo axmed iyo abu daawuud iyo muslim iyo kayrkoodba ay soo saareen laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala midkiin yuusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malaha wanaajinaya alle uu ka malaysanaya mooye adoo ilaahay malaha aad ka malaysanayso wanaajinaya mooye si kale ha ku dhimanin maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi xadiidka abu hurayra iyo axmed uu soo saaray asluhu fi saxiixayn ana cinda danni cabdii bi allah wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga malaysta agtiisaan ahay fain danna bii khayran falahu hadduu khayr iga fishana oo khayr iga rajeeyana waa uu heli wain danna sharan falahu hadduu shar fishana shar buu leeyahy markii lagugu yimaado inta hore xaalkaagu cabsi ha ku badnaado naarta ka baq oo cadhada ilaahay ka baq oo cadaabka ka baq oo aakhira ka baq oo geerida ka baq oo xaaladaha soo socda ka baq laakiin markii laysku yimaado rajada badi rajada badi waana xaaladdaa iyadaa wa sax waa dhacaysaa addoonka mu'minkaa xataa fii hadihi alxaala cabsi dunuubtiisii uu ka baqayo kama marhna laakiin rajadaada u badi inuu ilaahay kuu naxariisanayo saas way macanaa nabigeenna sal ly slam waxaa ka sugan xadiiu anas xadiidu anas wuxuu yihi dakhala rasuulu lahi sal ly slam calaa shaabin wa huwa fi lmowt nebigu sal lay slam wuxuu u soo golay nin dhallinyaro ah oo naftii hayso sakaraad oo dhiman raba ayuu nebigu usoo galay sal lay slam markaasuu wuxuu ku yihi kayfa tajiduka wa fii riwaayatin kayfa anta war xaalkaagu see waye hebelow warbal iska warran see tahay maxaad dareemaysaa markaasaa wuxu uhi ya rasuula allah innii arju llaha wa innii akhaafu dunuubii rasuulka ilaahayu allana waan rajaynayaa ha rajo fiican waan qabaa dunuubteedana waan ka baqayaa buuhi cabsi dunuubtaan galayna waa igu jirtaa alle iyo naxariistiisa waasacana raja badan baan ka qabaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mili hada almawطin ila acطaahu allahu maa yarjuu wa aamanahu mima yakhaaf labadaa arrimood meeshanoo kale addoon qalbigii kuma kulmaan ilaa hadday ku kulmaan alla tabaaraka wa tacaala wuxuu rajaynayana wuu siiyaa wuxuu ka baqayana wuu ka ammaangeliyaa wuu ka nabadgeliyaa maxay tahay inaad dunuubtaadiina ka baqdo ilaahayna tabaaraka wa tacaala aada rajaysida naxariistiisa waasaca haddana cabsi ay kugu jirto war amaa dunuubtaadii kugu soo fakataa xaaladaas iyada ah rajada dhankeeda in loo bataa la doonaya waxaan ku gebagabaynaynaa oo asbaab waxyaalaha ku tusamaya khaatimada wanaagsan ka mid a xadiidkaasi waxaa soo saaray tirmidi ibnu maaja sheekh albaanina wuu taxsiininaya waxaan ku gebagabaynaynaa oo astaamaha ku tusaya khaatimada wanaagsan ka mid ah inuu addoonku dhinto habeenka jumcada ama maalinta jumcada ah waa arrin loo deliishan karayo isagoo mu'mina haddii ay geeridiisu ku soo hagaagto jumco ama maalinkeeda ama habeenkeeda waa khaatimo wanaagsan wa waxaana ku tusaya xadiidka cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu tacala canhu ardaah wuxuu yidhi rasuulku sal alla lay waslam ma min muslimin yamuutu yowma aljumuca aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabri muslim ma jiro dhimanaya maalinta jumcada ama habeenka jumcada dhimanaya ilaa hadduu jiro ilaahay wuxuu ka ilaaliyaa qabriga fitnadiisa iyo imtixaankiisaa laga ilaaliyaa saas maana qabriga oo mansilada ugu hoose manaasisha aakhara ah buu ilaahay wuxuu kaga xifdiyaa yacni waxa weeyaan bifadli maalinkaa uu dhintay iyo ilaahay naxariistiisa tabaaraka wa tacaala waxaa lagaga ilaaliyaa imtixaanka iyo fitnada ka jirta qabriga ilan qabrigu waa meel imtixaan wa waa meel halis ah wa ilaahay ruuxuu badbaadiyey mooye tabaaraka wa tacaala cid ka badbaadaysana waa yarta cid ka badbaadaysa waa yarta oo nebigu sal lla lay waslam waa kii lahaa qabrigu wuxuu leeyahay daqda yacni wuxuu leeyahay cidhiidhi buu leeyahay hadday ciduun ka badbaadi lahayd sacad baa ka badbaadi laha bu nabg sal lay slam xadiis kalea jiroo dhahaya wiil yaro ilmo yaroo dhintay haddii uu qabriga daqdadiisa iyo cidhiidhigiisa iyo cadaadiskiisa ciduun ka badbaadayso ilmahanaa ka badbaadi laha bu nabg sal lay slam marka waa halis waa meel imtixaan waa meel khatar ah meeshaa iyada ah ilaahay tabaaraka wa tacaala asbaab badan baa jira oo addoonka uu kaga ilaaliyo fitnatulqabriga uu kaga ilaaliyo waxaana ka mid ah maalinkaasi inuu ilahay geeridiisa ku hagaajiyo axmed iyo tirmidi iyo tabaraani iyo diyaa fi lmukhtaara ayaa xadiidkaa soo saaray wuxuuna leeyahy sheekh albani caleyh raxmatullah sanadkiisu waa xasan waana saxiixun bimaa qablahu buu leeyahay xadiidku waa sugan yahay macnaha arrimahaana waa astaamaha iyo calaamooyinka lagu garto khaatumada wanaagsan kuwii hore een soo marnayna waa asbaabta uu addoonku ku heli karayo ama ilaahay ku siin karayo ama ku waafajin karayo khaatumo wanaagsan inuu ku dhinto arrinta muhimmaddeeda iyo murtideedu waxa weeye haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala aad doonaysa khaatumo wanaagsan ka rabto iyo inuu xaalad wanaagsan kugu dilo xaalad wanaagsanna kugu soo saaro janno iyo naxariisna ku siiyo inta aad nooshahay iyo noloshaada allaha tabaaraka wa tacaala baro oo isbar oo xifdi oo ilaali isaguna waa ku xifdinaya oo xaaladaha halistaa buu kaa xifdinaya rabbigaa tabaaraka wa tacala sida xadiidka cabdullahi bni cabbaas fii sunani tirmidi wahayrihi ku sugan hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem